عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الميت ميتك يعرض وحلو بندقيا عليه كركي maqcaduhu makaankiisa iyo maqcadkiisa ama janno uu ku leeyahay ama naar bilkhadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii balkaas baa loo bandhigayaa kolley axaadiid la macnaaba waynu soo marnay oo xalayba casharkii ama kan ka horreeyay inooguba sugnayd xagga marka la eega baabun inaan tanwiiniyoon almayituna waa riwaayada abudar weeye haddii baabulmayiti la idhaahna kolley waa ruwaada kale oo wuxuu baabulmayiti ay baabu bayaanilmayiti wuxuu baabaysanyaha ma sheegidii caddayntii meydka yucradu loo bandhigayo ama in loo bandhigayo un calayhi korkii maqcaduhu bilkhadaati waalcashiyi xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi ina axadakum axadkiin ama ruuxa idinka idinkaba mid ah idaa maata marka uu dhinto curida waa la bandhigayaa calayhi korkiisa maqcaduhu meeshii uu degayuu janno ama naar kaba degayay ayaa waxa weeyaan loo bandhigayaa la tusayaa bilkhadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii dabacnaa waa waqtigaa dee maalan haddii aanu iyaga habeen u geliya maalin u dhacayaaba waqtigaa barsakha aanay jirinba waa waqtigii bal maalan dee aroortii iyo waqtiyadaa waqtigii aroor noqon lahaa iyo waqtigii galab noqon lahaa ayaa loo bandhigayaa loo kashfinayaa la tusayaa marka inkan hadduu yahay shakhsiga meyidkii min ahliljannati jannada ehelkeeda uu kaba mid yahay fa min ahliljannati fa maqcaduhu min maqaacidi ahliiljanna famaqcaduhu aladii yucradu calayhi maqcadkiisan loo bandhigayaa min maqaacidi ljannati jannada maqaacideeda ayuu kaba mid yahay ama min maqaacidi ahliljanna wain kaana hadduu yahay ruuxaas ama meyidkaasna min ahli naari ahlunaarka uu kaba mid yahay fa min ahli naari ay fa maqcaduhu aladii yucradu calayhi maqcadkiisan loo bandhigayaa waa min maqaacidi ahli naar dadka ahlu naarka makiinadoodii iyo maqaacidoodii dee naareed ayaa loo bandhigayaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa mid kastaba kii ahlu janno ahaa iyo kii ahlu naarka ahaaba lagu odhan haadaa kaasi waa wixii loo bandhigay waa kii la tusay maqcaduka dee waxaana ay tahay qeyb bal maalan ama naciimkii kaba mida ama qeyb cadaabkii kaba mida ah oo dee kana xasre iyo xusni iyo nadaamo iyadoo cadaabkii qabrigu taa uba dheeryahay baa isagii dee uga imanaysa halkan kan kalena farxad iyo bishaaruu siyaadsanaya haadaakaasi maqcaduka waa maqcadkaagii macnaha aada gelayso aada kuba sugnaanayso taas baa lagu odhanayaa xataa yabcahaka allaahu yowma alqiyaamati oo kaas imaka muuqata waa maqcadkaaga aladii tasiiru ilayhi way markaa maqcadkaaga aada geli doonto ayaa ayuu kaasi yahay waa xataa yabcahaka allahu yowma alqiyaamati ilaa ilaahay ku soo bixinayo maalinta qiyaama ilaa waqtigaa laga gaadhayo balkaas baa lagu tusaye lagu kashfinaye lagu muujinayo ayaa maqcadkaaga ujeeddadu markaa lagu soo saaro ee qiyaamada la gaadho dee rasmi ahaan baad maqcadkaa u gelaysaa ama kii naareed ha noqdo ama kii janno haba noqdo taas baa iyadii laguba odhanayaa dee horena waa ta aynula soo marnay xadiidkii cadaabulqabrigii waaba dee qeyb kaba mida uun in markaa isagii waxa weeyaan kii mu'minka ahaana markuu jawaabtii ka soo baxo inta la tuso maqcadkii uu naar kuba lahaa haddii aanu hagaagin oon dee ilaahay subxaana watacaala waafajin dariiqa toosan maqcadku geli lahay inta kaa la tuso si uu farxad iyo bishaaro markaa u siyaadsado ayaa maqcadkiisii jannada loo bandhigayaa in kan kalena bal haddii uu markaa iimaan iyo towb bal maalan isagii lagaba helay iyo dee bal taas iimaan iyo dee camal saalixa halkii masiirkiisu uu noqon lahaa laakiin maanta waa kanoo mid kale u gelaya ayaa horta inta la tusaa markii dambana ka kale la tusayaayo bal axaadiideenu soo maray ayuu iyada inoolaba mid yahay bal markaa xaggan bandhiganna dee waa kulla kadaatin waa kulla cashiyin waa ixtimaal inay noqoto dee waa markaa hore qabriga la geliyo oo dee bilkadaati walcashiyi in loo bandhigayo oo aanay takraar badani jirinna lafdiga ixtimaalkii weeye xataa yabcadaka allahuna bacnaa macnuu waa maxay un laa tasilu ileyhi ilaa yowmi lbacthi wey ilaa laga gaadhayo bacdiga halkaanaad kuba sugan tahay camalka waxaan kale aad laba kulmaysaayo isaga ma gaadhaysid ilaa waqtigaa lagaba gaadhayo bal maalan taas lama kulmaysid oo ma gaadhaysid ilaa dee bal waqtigaa laga gaadhayo waxa weeyaan ah qiyaamadii baabu kalaami lmayiti cala ljanaaza waa xadiid isagana axaadiid aan soo marray kan maynaan hore uu soo marin laakiin axaadiid la macnaan soo maray oo casharkii horeba inooguba sugnaa laakiin kan iyada intan aan janais ku jirnay ayaynu soo maray isagoo tarjamo kale u dhigtay oo ah qowlu lmayiti wahuwa cala ljanaasati qadimuuni markaa bal hadalkii meydku hadlayay isagoo janaasadii janaasadu maanta halkan waaba meydkii oo dee imaka tii aan aynu soo marnay haddii janaaso la yidhaahna waaba sariirtan dee markaa meydku kuba sugan yahay marka janaaso la yidhaahna waa meydka naftiisa cala nacshi imaka tii ma odhanayno waxa weeyaan meydkii waaba tan gaar loo saaray haddaba meydkii hadalkiisii isagoo janaaso ku sugan macnaa isagoo nacshigii ku jira weeye isagoo sariirtii lagu qaadaya ama nacashkii lagu qaadayay waxa weeyaan dadka dhintay kaa kuba sugan bal hadalku hadlaya dadkiiba ay sidaan iyadoo la sido iyaynaan maqlin beeb xadaثna qtaybة qal xadaثna اlayث can sacيid bn abi sacيidi wa almaqburi can abihi abihi abu sacيid anahu samica wuxuu maqlay aba sacيid aba sacيidin اlkhudriya صaxaabiga ah aba sacيid radia اllahu canhu abihina صaxaabigu dagaalkii uxud lagu diray yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa yihi idaa wadicat marka la dhigo aljanaasatu janaasadii waxa weeyaan la dhigo oo waxa weeye faxtamalaha rijaalu dee meydkii baa sariirtii ama nacashkii la saaray faxtamalaha ay qaadaan alrijaalu raggi ay qaadaan oo dee iyagaayna raggiibaa qaaday oo calaa acnaaqihim degahooda iyo luqumahooda ay kuba qaadaan fa in kaanad haday tahay saalixatan janaasadaasi mid saalixa ay tahay qalata waxay odhanaysaa waa bilisaan ilmaqaal waaba hadal la maqlaye inagu yaynaan maqline qadimuunii qadimuunii ila dhaqsada weeyaan oo i hormariyo xaggii qabrigaygii ila degdega wain kaanat kayra saalixatin haddaanay saalixo ahayna qalat waxay odhan yaa weylahaa kale daahirkuuxa yaa weyli ee habeen dhaweyna waa ta aan sooba haynayoo waxyaalaha dee aan fiicnayn oo kale naftii in loo tiiriyo ma habboona oo dee tan baatay waa tasaruf fiicanun iyadii baa waxay odhanaysaa waa halaagayga murugadayda xusnigayga ayna yadhabuuna bihaa xaggay ula kacayaan xaggay kusii wadaan macnaa eeg xaaladan cardigii baaba waqtigan bilaabmaya oo labadoodiiba way og yihiin waa loo kashfinayaa masiirkooda iyagoon weli qabri laba gelin marka tii saalixada ahayd way og tahay waxay kuba dambaynayso naftii saalixada ahayd oo hadalkaasi waxay doonaysaa in hore loo gaadhsiiyo tii kalena dee waatan halaag iyo hoog iyo ba u yeedhanaysa sababtu waxay og tahay de haddii halkaa la geeyo cadaabka sugayaba oo macnaha cardigan iminkaan kaba soo baxnaa qeyb kaba midi ama waxyaalahan ayaa u bilaabmayaba oo macnaha ruuxu markaa ay naftu ka baxdaba camalkiisii iyo wixii uu intii uu noloshiisii natiijadii taas inaga dee waa jazihiisii waa la kulmaya waa og yahayoo umuurtaa imika inagaba qarsooneen ruuxna ogeyn caaqibadiisu waxay noqon waqtigaa intaan ruuxa qabriba la gelin waa wax u muuqanaya weyaanoo natiijadii dee iimaankiisi iyo camalkiisiiba ahaya wixii ku tacalluqsanaa wain kaanat hayra saalixatin qaalat yaa weylaha ayna yadhabuuna biha rasuulka ilaahi wuxu uhi yasmacu waxa maqlaya sawtaha sawdkeeda kullu shayin shay kasta ila alinsaan xataa halkan markaa jinkiina waa maqlaya insaankii unbaa lagaba soo reebay walow cadaabka qabriga aynu soo maray dee jin iyo insi inaanay maqlahayn wax kasta oo waxa weeyaan aan insaanka ahaynoo dee meesha ka dhowi way maqlayaan walow samica hal insaanu insaanku hadduu maqlo dhasceeqa waa dhiman lahaaba ama waa miyir beeri lahaa waa hadalkaa iyo shiddadiisa iyo bal taas kolley xadiidka hore inuu soo maray dee tarjamo hore uu soo dhigtay imakana tarjamadan uu dhigtay ibnu rushayd baa wuxuu sheekhuna kaba soo naqlinayane xikmada celcelintan uu kuba soo celceliyeen tarjamadaa hore baabkii ka horreeyey baabu surcati biljanaaza oo ahaa markaa munaasib buu ahaa dee iyadii baaba markaa meydkii baaba doonayay in lala degdega hadduu fiican yahay halkaasuu munaasib u ahaa oo waxyaalihii keenayay in lala degdego israaca keenayay ayay tani kaba mid tahay ama iyada baabkan dee waxa weeye waxaa kii ka horreeyey wahaa cardigan bilkhadaati waalcashiyi loo bandhigayo ruuxa maqcadkiisii marka halkana maxaa inooguba sugan maahaba marka qabriga uu gale eh janaasadii inay ka warhelayso oo ay u daahirayso waxa ay ku dambaynayso waqtigaa dee waxa weeyaan nacashkaba ay kuba jirteen waliba la xabaalino isla baabkii horutaa munaasib ugu yahay soo celintiisu baabu maa qiila fii awlaadi lmuslimiin ay baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye qiila la yidhi fii awlaadi lmuslimiina muslimiinta awlaadooda oo caruurta muslimiinta ee yaryari ku dhimata weeye iyagoon qaangaadhin maxaa masiirkoodu yahay maxaa arrintoodu tahay bal wixii kuba yimi halkaas buu baabkeedii yahay kolley wuxuu inoo keeni doonaa xadiidka dambe mooyaane xadiidii aynu soo maray buu inoo keeni doonaa ama macnuhooda aynu soo mareen laakiin halkaa hore wuxuu u dhigtay axaadiidta bal fadliga uu leeyahay ruuxa ilmo yar oon weli xisiga waqtigiisii gaadhini oo uu isagu dhalay uu dhinto fadliga uu leeyahu baabkaa uba dhigtay dee fadliga uu leeyahay ciddii carruur yar inay kaba dhimatay ama iyada halkan iyaga maxay noqonaysaa xaaladoodu maxay tahay dee waa caruurtan weli takliif may gaadhin camal ay la yimaadeen ma jirto hadhow maxaa iyaga caaqibadooda ama arrintoodu noqonaysaa ma ahlujanna mise ma aha oo bal xaaladoodu maxay tahay taas buu baabkan uba soo dhigtay haddaba awlaadda muslimiinta bal wixii la yidhi ee kuba yimi ee ku soo arooray iyaga gaar ahaantooda maha fadligii waalidkood lahaa ee waxa weeyaan waalidkood helayay ee dhimashadoodan uu kuba sabray uu kaba helaye waa iyaga wixiiba markaa kuba tacalluqsanaa wa qaala abuu hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalam abuu hureyra wuxuu ihi isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya man maata lahu ruuxa ay dhintaan oo lahu isaga alaaatun saddex min alwaladi caruur eh oo lam yabluquu aan gaadhin alxinsa waqtigii dembiga la qoriyo takliifta aan gaadhin kaana wuxuu ahaanayaa waa mowtuhum dhimashada ay dhinteen waa bal halkaasaan damiirkan ama ismigii kaana kaba dhigaynaa lahu isaga waa shaksigaa xijaaban xijaab buu u noqon dhimashadaasi min annaari naar bay xijaab ugaba noqon aw amase dakhala waa gelayaa aljannata jannada ayuu gelayaa ruuxa caynkaasi ama xijaab dee hadday naarta ugaba noqoto naaru ka badbaado dee inay daar saddexaad ma jirte waa janno wuxuu galaa markaa isla macnounba weeye kole xadiidkana xaafid ibnu xajar isagoo dee dariiqan iyo saa u xidhiidhsan maan arag buu leeyahay laakiin axaadiid kaloo laba mida oo dariiqa abuu hureyre ah ayuu xagga sharaxa kuba soo dhiganayaa bal taasi horta ruuxii cidi ay yaryari isagoo aan qaangaadhin dee oo ilmihiisiya uu dhintay ee kuba sabray fadliguu leeyaynu hore usoo ogaanay xadiidka waa inooguba suganyo jannuu ku gelaya xagga marka la eega baabkan imika aan dhignay baabkan me tarjamadu ay iyadoo inooguba sugan tahay bal maalan xadiidkani jaanibka uu isagu dee ma-aalul awlaad iyo caruurtu waxay ku dambayn doontaa xadiidkani uu inoogaba aan kaba qaadanayne ama uu inoo tusayo wax taa kuba tacalluqsan waxay leeyihiinba kol haddii ilmihii yaraa sabab uu noqday waalidkii inuu naar ka badbaado sabab uu waalidkii naar uba noqday inuu kaba badbaado iyadoo dee axaadiid markaa horena aynu soo marin noocaasa kol hadduu sabab u noqday oo uu noqday waalidkiiba inuu naar kaba badbaado dee isagu inuu haddaba laga xijaabo naaro uu janno galo in isagaaba naxariisan waalidkii loo naxariisay sabab u ahaaye isagaa min baabi awlaah oo markaa in xagga fadliga uu leeyahay man maata lahu walad oo aynu hore usoo ogaanay oo daahirka iyo sariixuu ku yahay taa ka sokow xagga maa qiila fii awlaadi lmuslimiin oo ma-aalkooda ah waa jaanibkan dee kol haddii isagu sababtii ilaahay ugu naxariistay waalidkiiba waalidkii uu janno ku geliyey ee isagii sababta naxariis saba oo ahaa min baabi awlo weeye janno inuu galo bal taasba weyn xadaana y xadaثna yacquub bnu ibraahiima qaala xadaثana bnu culayata qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bnu saa'ibin can anas bni malikin radia allahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi maa min annaasi dadka ka mid maaha muslimun ruux muslima oo yamuuta ay dhimanayaan lahu ama lahu waa isaga alaaatun saddex min alwaladi caruuri dee ay isagoo iyagoo lam yabluqu lxinhi aan xinhi gaadhin ay dhimanayaan isagoo dee caruurtaasi ay kaba dhimanayso ma jiro ilaa uu jiro adkhalahu llahu ilaahay uu gelinayaa aljannata jannada ayuu waalidkii gelinayaa aabbiyo hooyaba bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeed iyaahum waa alawlaad weeye waa awlaaddii naxariista uu iyaga uba naxariisanayo ee uu u naxariistay awlaaddaas sababtood ayuu isagii janno ama waalidkii kuba gelinaya markaa iyagyaag oo ilaahay baa u naxariistay fadligaa u naxariistay ee janno iyagu ay gelayaane bal ay kaga sii horeeyaane albaabadii jannada kadinkooda kulaba kulmaya iyagoo uba furaya bal markaa taas baa maxay tahay waa naxariistii ilaahay u naxariistay waa inuu iyagu ay badbaadeen janno galeen inkastaba camal yaanay laba imaninoo camal dee ay sameeyeen aanu jirinbe markaa waa inay ahlujanno yihiin dee waalidkoodna waa tan sababtood looguba naxariistay alxadiid baa inoo dambeeye xadiidka inoo dambeeyana waan arki doonaa isna macnahan waabu sariix buu ku sii yahay wuxuu halkan dee kollay masalada marka la eego aimada dee khaasatan qowlkooduna ictibaar leeyiyo ictidaad iyo la tirsan karo kollay way isku waafaqsanyihin ama way kuba ijmaacsan yihiin cidda dhimatee caruurta yaryar ee muslimiinta kaba midi inay ahlu janno yihiin taas bay waxa weeyaan iskuba waafaqsan yihiin barhkood baa yar tawaquf jiraaye laakiin waxaa jira xadiid saxiixa muslim kuba sugan oo caaisho xadiidkeediia oo tidhi ilmo yaroo ansaara ayaa dhintay markaasaan idhi tuuba lahu lam yacmal suu-an walam yudriku wanaag baa u sugnaaday oo xumaan uu sameeyey maba jirto manaanu gaadhin waqti xumaan la sameeyo rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yidhi waa hayra daalika ya caaisha macnaa hadal aan kaa ahayn ayaaba dee adoo kuba hadla ayaaba mudna markaasuu yihi in allaha khalaqa liljannati ahla ilaahay jannada ehel buu u abuuray iyagoo aslaabtii aabbayaashoodiiyo kuba sugan oo bal maalan rasuulka ilaahi waa kaba joojiyey waana kale iyagoo xataa aan de ayaaba dad ka gelaya ee waa wax cilmigii ilaahay iyo qadarkiisii kuba sii sabqay oo kale bal aduu xadiid kolley axaadiidan kalean hayno waxba kaba hor imanayo jawaabtuna waxaabay noqonaysaaba laba mid weeyaanoo inuu rasuulka ilaahay iyada u diidayey degdegan ay taa kuba degdegtiyey inay jasmiso iyadoo wax daliilo cado iyad markaa raacaysa aanay jirin ama arinta kale inta aanu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ogaantan adfaashaa yaryari en weli waxba dee dembi camal ay la yimaadeenba aanu jirin dembi saanay ulahayn baanay wax daaco ay leeyihinna aanu jirin ee inay janno gelayaan intaanu ogaan ayaaba may noqonaysaa laakiin de axaadiisu waa taa iyada umuuraha iyo axaadiid kaleba inooguba sugan baabka xadaana abulwaliidi qaala xadaana shucbatu can cadiyi bni haabitin maanta wax ragoon ku joogsaa ama ruwaadi ma jirto waa dadaynu soo wada maray annahu samica wuxuu maqlay cadiyu bnu thaabit albaraaa radia allahu canhu baraa ibnu caazib aabihii caazibna waa saxaabi isaguna dee radia allahu canhu baabaan leenahay bal dee inuu saxaabi yahay kitaabkan ayay halkaa abwaabta hijrada ayaabuu dee ugu iman doonaa haddii ala yidhaah qaala wuxuu yihi lamaa tuwafiya ibraahimu ibraahim markii uu dhintay calayhi salaam waa adigu dee kolley tacbiirku marka la eego dee imika khidaab markay noqoto inna cida khilaaf kamay keenno raax aada la hadlayso calayka salaam waad odhanaysaa laakiin markay khidaab noqoto inta badan shacaar waxay u tahay un ambiyada iyo malaa'igta iyo in laba yidhaaho taas bay uba tahayoo waa iyadoo macnuhu hadda macnuhu iska dayayne waa saxiixo khidaabkiiba oo kan kuba bannaan tan kalena wax diidayaa ma jirte laakiin shacaarka ay u tahay daraaddeed ayay haboontun dee ambiyada iyo malaa'igta uun mooye cidda kale inaan la odhane laakiin kutubaha waa iskaba dhacdaa khaasatan waa kan halkaan hayna kolkol faadimo iyo cali iyo waaba u yimaadaanoo la arko waxyaalo kitaab ka mida meele inay dhacday dee ama nasaakhin ha ka dhacda ama si uune ee waa xagga bal marka la eega shicaar ahaan iyo see mudan uun mooye ama xagga mancin laydhaaho waa la mancinaya oo bal maalan dee taasi ma jirto imakaba xataa ruuxiin in salaam kuu soo diray oo aada salaamti kaba qaadaysaaba dee odhan kartaa dee calayhi salaam waad odhan kartaa kaas haddii aad dee khaasatan raacinaysa ruuxii salaamta kuu soo dhiibay si ay adaab tahaydo caleyka kiisday caleyka wacalayhi salaam oo kale bal waxa weyan ibraahim waa rasuulka ilahi inankiisa yaraa aynu hore usoo maray markaasaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi kaley nawi baad eegi kartaan insha allah adkaarka iyo wuxuu meelahan kuba yidhi markaa uu kaba hadlayo salliga rasuulka ilaahi cinwaanka iyo baabka uba dhigtay ayuu waxyaalahan ama umuurahana sheekhu raximah llahu tacaala waxyaalo dee si fiican u soo cardiyo uu kaba dhigtaa wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ina lahu waxa u sugnaatay waa ibraahim murdican waa eeg isagoo weli aan naaskii laga dayn buu dhintay oo dee marka radaaca la dhammaynayana waa laba sannadood ayay ahayd walwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawleyni kaamilayni isaguna markaa laba sannadood umay buuxsamin weli qoyskii naaska kuba duwayay ee umusayf ayaabuu gurigeeda kuba sugnaayoo haysay ee dee murdicadiisa ahayd weli markaa awaankii iyo waqtigii naas laga dayn lahaa uma dhammaan markaa uu dhintay rasuulku wuxuu uhi ina lahu waxa u sugnaaday murdican waa dee ama waa xurulciintaase mid iyadu ku duuda naaska filjannati jannadoo jannadaa loogu dhammaynayaa radaaciisi iyo muddadii oo cid naaska ku duuda ayaa jannada ugu sugnaatay maxalu shaahidku waa intan ah isagii jannuu ku sugan yahay dee waana ilmaha yar awlaadda muslimiintuna kolley waa la xukumuun oo atfaalmuslimiin siaan soo sheegnay waa iyaguaba tan dee jannada ay galeen ee ilaahay u naxariistay waalidkoodna uguma naxariisanaya waa inay ahlu janno yihiin intaasba weeye halkana wuxuu usoo qaatay waa ibraahim waa lafdiga ugu sariixsan dee inuu janno kuba sugan yahay lafdiga murdicna dee kolley nin naas wax ku duwaa ma jirto saa daraaddeed waxyaalaha sifaadka dumarka u gaarka ah marmarka aan tafriqa iyo waxyaalo iyo bal markaa kolkol aan loo baahan dee tafriqa meesha halkan ma jirte laakiin kolkol suurooyin kaleo halkan ah saa xaaid oo kale xaaidatan waxba looma baahna in laba idhaaho waayo dee nin xaaid markaa isaga xaaid la odhanaya ma jirte dumarkii xaaid baa la idhaa halkana marka la leeyahy waa haweenaydii dee bilficli adigu adigu marka guud ahaan tii shanigeedu uu ahaa inay wax nuujiso markay cibaaradu tahay murdic baa la odhanaya ta lama gelinaya laakiin marka ficil uu jiro wixii bilficli wax loo samaynayo saa radaaci oo kale mararka caynkaasaa murdicatun waaba la odhan oo tadaalu kullu murdicatin cama ardacat waa waxay naas ficlan ay naas ku duwaysa oo markaa ay hayso hadduu wixii bacnaa ficlan yahay wax la samaynayo oo kale markaa murdicatun way imanaysaa saa ficilku ardacat kolleyba uu imanayo laakiin marka leeyahay shanigeedu waa murdic saa haweeneyda xayd macnu maaha imankay xayd leedee shanigeedu waa inay xaydday markaa tahay saasoo kale waxba ta lama geliyo tanna waa taa baabkeed wey ina lahu murdican fi ljanna baabu maa qiila fii awlaadi lmushrikiin haddii halkaa awlaaddii muslimiinta bal aan kuba ogaanay iyo xaalkoodii gaalada caruurtan yaryar ee dee iyagoo labadoodii waalid ay gaal yihiin waxaanuu soo maray haddii labada waalid mid muslim iyo islaamba in loo xukumayo oo kaasi waa difli muslima la odhanaya islaamnimo ayuu waalidka kuba raacaya labadiisii waalid waa gaalo waanu dhintay isagoo yar xinsi uu sameeyey ama waqtigiisa uu gaadhay ma jirto maxaa xukunkood noqonaya kolleydana laba xukun baa jiro midna waa xukumka adduunyada lagula tacaamulayo midna waa xukumka aakhiro kolley baabku waa xukumkii aakhiro ayaan kaba hadlaynaa ama baabku uba baabaysanya ama xukumka adduunyo dee inta ay waalidadood ciyaalkaa yaryarina xagga axkaamta adduunyo waalidkood bay la mid yihiin oy la xukum yihiinoo dee haddii bal maalan sabyiga oo kale iyo waatanu kuma imanayna haddii islaamnimo loo xukumayo waqtiga caynkaasa sabyi kuma yimaadeen haddii qitaal iyo waxyaalahaasi jiraan oo kale xagga kale waalidkii hadduu waqtigaa dhinto waalidkii waa ka dhexlaya nagaal iyo islaam ismay dhexli jirin fitradii ha kuba sugnaadeenbe axkaamta adduunyada iyagii bay kaba mid yihiin oo xaggii dhaxalkii iyo umuurihii kaliya waxaa iyagiibayo dee iyagiunbay kaba mid yihiin jaanibkaas laakiin waa aakhira iyo hadduu ilmi yari ku dhinto maxaa xukumkiisu noqonaya maxaa masiirkiisu noqonaya taas buu baabkan inooguba imanaysa sheekhuna imika umuurahan muu jasmin waayo khilaafkuna halkan waa xoog badan yahay oo khilaafku waaba badan yahay aqwaasha meesha kuba timi laakiin dee qowlka raajixaan arkaynaa isaguna axaadiidka si usoo tartiibiyey oo kale dee bal axaadiid ay kaba muuqato tawaquf laga joogsanayo xukumkoodii iyo kuwa dambe oo bal maalan ay dee raajax yeelaya in loo xukumayo fitradii islaamnimo laguba xukumayo oo markaa xukumka ay yeelan iyo mid baab hawdha hegto bilaa tarjamo ah oo xadiidka dheeroo waxa uu soo celiyeyba ay tahay dee awlaadda mushrikiintaoo kuba suganoo iyadu uu sariix kuba yahay inay awlaadda mushrikiintu iyaguna badbaadayaan oo wax dee ay geyseen maba jirto in waxay hadhow hadday weynaadaan oo fidradooda la bedelo samayn lahaayena taa lagulama dee waxaweyaan in laguma abaal marinayo markaa inay iyaguna ahlujanno yihiin taas baana waa tartiibta usoo dhigtay kolleyna sheekhu waxyaalaha tawaquf ku horreysiin doonaa halkan haddii arrintiisu ay tawaquf ahaydna axaadiidta si usoo tartiibsadayna sibay raajax yeelaysaa jaanib kalena markuu xadiidayn horena usoo marray imakana inooguma sugan suuraturuum markuu jooga xadiidkii fidrada kaba hadlayay mataygu kuma fasirta alfitra alislaam inay tahay isagaa markaa jasmiyo dee waaba markaa ikhtiyaarkiisii dambaan leenahay imaamkeen xadaanaa xibanu qaal ahbaranaa cabdulaahi qaal ahbaranaa shucbatu can abi bishrin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal radia allahu canhu canhuma qaala anahu qaal xibaan waa xibaan ibnu muusa koleynayn waxaan filayaa ana horeenu malaa in yar dee ma badno dadku ee usoo kala farqina kitaabka xibbaan iyo xabbaan cidda ku kala sugan oo kale oo ninkan sheekhooda labada sheekhba dhacaya waa isagu bikasrilxaa weeye kolley sheekha sheekhadiisa ninka dhaca sa xabbaan ibnu hilaaliyo iyadu wuxuu noqdaa dee isagu xagga kale xadoo la fadxiyo bal mar kalena waa la arkaa si dee bal umuurahaas ruuxu daabid u haysto uu kala saaro inaan mar kalena kuba laabanee laakiin ninkan xibaan ibnu muuse ayaa la idhaha waa nin reer marwe ah cabdullaahi uu ka warinayaana waa imaamkii cabdullaahi ibnu mubaarak isna reer marwe waana hiqo kolley bukhaari iyo muslim iyo abu daa-uud mee tirmidi iyo nasaa-i wax ka wariyaan weeye wuxuu yihi markaa cabdullaahiguna waa ina mubaaraka abu bishrinna hore inuu soo maray kunyadiisana waa loo yaqaan magaciisana waa loo yaqaan jacfar ibn abi waxshiyaan nin la yidhaawayo sikaaru taabiciin ah wuxuu yihi markaa ibnu cabaas qaala su-ila waa la weydiiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay can awlaadi lmushrikiina mushrikiinta caruurtoodaa la weydiiyey maxaa xaalkooda iyo suu yahay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahu ilaahay id waqti khalaqahum uu abuuray aclamu isagaa og oo bimaa kaanuu caamiliina waxay ahaanayaan kuwa sameeyo wixii bal ay samaynayeene hadday weynaadaan may gaadhinba imika waqtiga camal laba yimaadaane bal hadday weynaadaan oo ay waqtigii camalka laba imanaye gaadhaan wixii bal iyagu ay samayn lahaayeene bal maalan taas ama camal dee saalixa ama dee islaamnimo ama wax ka duwana ilaahay isagaa ka og ah taasuu yidhi xadiid labaadna oo isla mid yihiinna waa inoo dambeeyaa oo wuxuu yidhi xadaanaa abulyamaani qaala ahbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala ahbaranii cada bnu yaziid allayhiyu annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquulan xaalu ku qowlayo su-ila waxaa la weydiiyey annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa la weydiiyey can daraariyi lmushrikiina nimanka mushrikiinta ah tafiirtooda waana markay dhintaan imaka tan leenahay axkaamtii adduunye ma axkaamta adduunya waa baab kale oo jihaad oo kale iyo dee bal maalan iyadoo su-aaltan ku dhawey ay timi laakiin waa ciyaalkaa yaryar oo habeen haddii dee cid la galay ama weerar inay marka kale in iyagii iyo dadka caynkaasa la dilaa sharcigama banaynaye laakiin iyadoo la kala soocaynoo weerar dee saas ay kuba dhinteen oo kale maxaa xukumku yahayoo hum min aaba'ihim taas aabayaashood iyo ehelkoodii kaba mid yihiin taas wey taasi waa axkaamtii adduunyada ee imaka tani waa masiirkoodu muxuu noqonayaa baabkuna taasu u baabaysan yahay marka muxuu ihi allahu aclamu bima kaanuu caamiliin oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi allahu ilaahay baa aclamu og oo isaga ayaa og bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen ama ay ahaan lahayeen caamiliina kuwa sameeya oo kuwa ku camalfala isagaa og baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh imika daahirka xadiidku waaba tawaquf arrintoodii lagaba joogsanayo la leeyahay dee mashiicaday kuba sugan yihiin oo macnuu uu noqdo allahu aclamu bimaa kaanuu caamiliina ay low abqaahum bay hadduu daayo oo ay waaweynaadaan oo waqti dee iyagu ay ikhtiyaar intay yeesheen waaweynaadeen oo ay xinsiga waqtigiisiina gaadheen ay gaadhaan wixii ay la iman lahaayeen ilaahay waa ogyahay marka taasi maxay noqon daahirku keenayaaba falaa taxkumu calayhim bishay idinku kaba joogsadoo dee inay ilaahay subxaana watacaala kii markuu weynaado in xumaan samayn lahaana waa ogyahay kii isagu hagaagi lahaana waa ogyahay marka arrinkii lagaba joogsado bal daahirka cibaaradu taas bay noqonaysaa bal waxa weeye tacbiir kaloo ama laguba macneeyo xadiidka macnihiisa laguba macneeyeyna waxa weeye uun oo dee ilaahay subxaana wa tacaala waa kanoo isagaa horta wuxuu ku khalqay ruux kastaba og kol haddii ay yari ku dhinteenna dee ilaahay marka horena cilmigiisii asaligaa way kula sabaqdee waqti ay camal la yimaadaan ay ku dambaabaan oo ay ku halaagsamaan inaanay gaadhahaynba lama soo adduunyana laguma soo celinayo markaa bal camalkaa haddana ay camal laba yimaadaan marka inay shaksigiina wuxunbaa lagu abaalmariyaa wixii uu sameeyey laa yujaasa ilaa bimaa camil marka kol haddii de aysan kuba dhinteen oo wax weeyaan inay dibna adduunya laguma soo celinaye ruuxiina wuxuu sameeyey mooye wax kale aan lagu abaalmarin ilaahayna subxaana watacaala ogaadee inaanay waqtigaaba gaadhayn camal ay la imanayaanna aanay jirin marka maxay noqon dee waa inay badbaadayaan baaba iyadana macnaha inoogaba soo baxayse bal si aan leenahay xadiidkan hore iyo xadiidkan labaad aqwaasha midhadhuman kaba soo qaadina culimmadu ay leeyihiin sidaan axaadiida dambe u gaadhno xadiidkuna inoogaba socdo daahirkiisu waxaabu xoogeynayaa qolooyinkii culimmada ka mid ahay iyagu kuba tegay in masalada aan wax loo xukmin laga joogsado jasminteeda oo laga joogsado oo laba yidhaaho dee imika waxay kuba sugan yihiinba oo ay ku sugan yihiin taxta almashiica ay kuba sugan yihiin mashiico ayay kuba sugan yihiinoo ilaah baana garan oo og dee isagaana waxay samayn lahaayeenoo dee bal markaa isagaa og markaa xaaladooda waxay noqonayso waa daahirka laakiin axaadiid baa inoo soo socota xadiidkani uu labadaa macneen sheegnay mid ahaan inoo raajix yeeli doono ka saddexaadna ama ka afraadna uu isagu macnaha inoo jasmin doono aqwaashana markaasaan kan saddexaad dhammayno ayaan aqwaasha qayb ka mida soo naqlin wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa aadamu qaala xadaana bnu abi dibin can isuhuriyi can abi salamata ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata kollay sanad kalena xadiidku waa leeyaho can izuhuriyi can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata labadaba sanadna bal markaa kolley labada sanadna waa xanfile waa laba sanadood ee xadiidku ku wada yimi daahirkoodna ah labada sanadba bukhaari imika kanuu soo saaray aimada qaarkoodna labadaba way soo wada saareen labada dariiqna waa laba dariiqoo saxiixoo dee abusalam iyo saciidna waa laba abu hureyre marka la eego axaadiidiisa dadkii ugu badsaday ayay labadooduba kaba mid yihiin wuxuu yihi marka abu hureyra radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi kullu mawluudin waa ilmo kasta oo la dhalo yuuladu waxaa lagu dhalayaa cala alfitrati fitradii horeba xadiidka waynu soo maray bal macnaha ugu badan waana macnaha mar imika halkan ma jasminaya bukhaariye suuraturuum uu ku jasmiyey oo ah alfitra waana macnahii dee akhara salafna ay kuba tegeen inta badanna culimmadu ay kaba dhigaano waa islaamnimo fitradan islaamnimo kuba dhalanaya fa abawaahu labadiisa aabba ayaa yuhawidaanihi marka dambe ee dee waa ciddii kolba biicadii uu ku koray iyo ciddii gacanta kuba haysay xataa haddaanay labadii aabba ahayna waa dadkii kale bal maalan gacanta ku hayay halkaa uu ku koray un weeyaane labadiisa aabbaa yahuudaynayoo yahuud kaba dhigaya oo dee waa wixii ay kuba sugnaayeen ee iyagu ama ha bareen oo tacliim haba noqoto ama tarkiibkoodii haba noqoto ama qaadashadii uu kaba qaatay un haba noqoto dee inay ilmo kastaaba waxaa gurigooda uu yahay unbuu horta marka hore kuba barbaaraaye labadaa aabbo ayaa yahuudaynaya waa hadday yahuud yihiin aw yunasiraanihi iyagaa nasraanaynaya hadday nasaaro yihiin aw yumajisaanihi iyagaa majuusaynaya hadday laba majuus yihiin haddii de ay wax kalaba ahaayeen sidaa kuwa aan diintaba lahayn iyo waxyaalana dee toodii unbuu raacaya marka maxaa rasuulka ilaahay yihi kamahali lbahimati oo waxa xaalkiisu laba mid yahay ilmaha yar xagga marka la eego inuu fidrada marka hore kuba dhalanayo dee cahdi horeo khalqiga lagaba qaadayna waa jiraayo waa caalama dar alastu birabbikum qaaluu bala oo ah inay dee taas bal cahdigaas iyo ictiraafka rubuubiya waqtiga laakiin iyoynaan xusuusnaaninba macnuhuna ay tahay markaa dambe iyo iyaga iyo haddii laysku daayo wax ka bedelaya aanay jirinna taasunbaa kaba muuqan lahayd oo ay qaabiliyana u leeyihiin oo kaba muuqan lahayde bal haddaba xaalkiisu waxa weeye ilmaha yar kamahali lbahimati waa neefka xoolaha oo kaleo tuntaju dhalaysa albahimata bahiimo acdaadeedu u wada dhan yahay hal taraa miyaad arkaysaa fiiha markaa ay bahiimadu dhasho waxa ay dhashay min jadcaa wax dheg go-an miyaad ku arkaysaa ama jadcaa mid dheg go-an oo macnuhu waxa weeyaan san horeba xadiidka waanuu soo marro nugu soo joogsanaybe neefka xoolaha markaa uu dhalo dee saa saynu lafti jamcaana waynu soo marre neef acdaadiisoo dhamme ay saliim yihiin oo dhegihiisu wax ama aanay go-nayn dilaacsanayn saas meelahan dee markan dambe ay baxaa-ir iyo waxyaalaye ay dildilaacin jireen ama goyn jireen oo kale ayay ku soo dhalanaysaa saa haddii lagu daayana cid ka bedelaysa aanay jirinna saasubay ahaanayn laakiin maxaa jirta dadkiibaa bedelaya oo waxaan ku samaynaya ilmihii yaraana waa saasoo kaleo wuxuu dhalanayaa isagoo bal maalan leh qaabiliyada uu xaqa ku qaadan lahaayee ilaahay uu kuba garan lahaayee diintan islaamnimeedee fidradii ana uu kuba aqbali lahaa se maxaa jirta haddii haddaba taa lagu daayo wax ka bedelaya aanay jirin oo wax ka doorinaya aanay jirin taas baa ikhtiyaarkiisa iyo aqbalkiisuba noqon lahaye laakiin maxaa saa bahiimadiiba loo bedelay ee ama dacal looga jeexay ama dhegtiin kamida loo gooyey ama meel kale sumad loogu yeelay ama waxyaalo ee dad ay u bedeleen ayaa isagana biicadiisi iyo waalidkii iyo qoyskiisiiy wixii ay u bedelayaan taasba weeye marka muxuu kusoo dhalanaya markaa hore haddaba intaa uu fidrada kuba sugan yahay dee waana waqtigan imika isaga la yahuudeeyey yahuud laga dhigay maaha intan uu yaryaheenu isagu ina wax ka cabiri karayn waayo lafdi muslim baaba ahaa inuu fidrada ku sugan yahay xataa yucabira canhu lisaanuh waa ilaa uu gaadho waqti isagii uu dee wax garanayo wax fahmayo wax sheegan karo wax qaadan karo wax dooran karo ilaa halkaa la gaadho weli fidradii may bedelminoo fidradiibuu kuba sugan yahay haddaba waqtigaa hadduu dhinto ee aan waxa weyn fidrada uu ku sugan yahay iyada markaa dee waa badbaadayaa weeye waayo fidradiibuu kuba sugan yahay fidradina markaan islaamnimo kuba fasirno ee marka dambe ee markaa xataa yucabir canhu lisaan xadiidkuna uu kuba yimi markaas raadka iyo sababta tacbiirka iyo waxaan doorashadan ku keentayna waxaan ku xeeran ay tahay markaa dee xukum kaluu yeelanaya bal xadiidka ugu sariixsani waa inoo dambeeyaa waana baabkunbuu raacsan yahay laakiin tarjamo baabbu iyadoon tarjamo lahayn buu lafdi baab uba dhexaysiiye kolley waxaana idhahan bukhaari oo kale sidanuu axaadiida u tartiibiyey tarjamadii waxaabay tilmaamaysaa inuu bukhaari markii hore mutawaqif ahayo shanigooda waa kan maa qiila fii awlaadi lmushrikiin yihi walow tii horeba uu taa kaba cabiray labada xadiidii horena taasay keenayaan laakiin suurat ruum halkan buu fidrada ku fasiray alislaam oo waa markaa isagoo markaa taas goostay axaadiidta si u tartiibiyeyna dee bal maalan labadan xadiidee hore keenaya tawaquf bal keenaya in laga joogsado dee ilaahbaa og waxay samayn lahaayeen taas ayuu horreysiiyey haddana xadiidkan buu ku xigsiiyey raajax yeelaya inay fidradii kol hadday kuba sugan yihiin waqtigaasna dhintayn inay janno gelayaan dee marka dambena wuxuu keenay xadiidka dee sariixa ah ee laftigiisu uu ku cad yahayba inay badbaadayaan bal taas buu keeno waana arrintu say inoogu dambaynaysa inooguba tartiibsan tahay xagga marka la eego bal iyada tan ciyaalka marka la eego masaladee gaalada saqiiray kolley khilaafka culimadu mid hore iyo mid dambeba waa badan yahay aqwaalaha qaarkood waa inay fii mashiicat illaah ay kuba sugan yihiin kolley rag kala duwan baa lasoo naqliyaa xataa shaafici baaba laga soo naqliyaa fii awlaadi alkufaari khaasa oo kale imaam maalikna walow wax sariixa aanu jirin laakiin saniica kalaamkiisa ama dee hadalkiisa tasarufkiisa aba taa kaba muuqday dhahaan kaasi waa qowl waxyaalaha xujaduna allahu aclam bimaa kaanuu caamiliinaba taas ayaabay ahaydba xujadoodu waa xadiidyada qowlka labaad waa inay aabbayaashoodun la xukum yihiin أwlaad الmuslimiina fi اljanة awlaad اlkufaarna fi الnaar laakiin waa dawaaif kolley waxyaale ka hor imanayaana xukumka adduunye hadday tahay xukumka aakhira waxyaale qowlka kaba hor imanaya ayaaba jira bal maalan aqwaashana uu farabadiyey sheekhu xataa barhkood baa aqwaasha ay kaba mid tahay in masale imtixaan macnaha maalinta qiyaamaha marka la gaadho intaan dee carasaadkiibaa lagu imtixaani doono oo imtixaan oo ujeedadu waaba iyadoo dee la imtixaanay markaasoo ruuxii dee amarkii qaatee wixii la farayay adeece ku hogaansamaana waa inuu badbaadayo ka kalena aanu badbaadayna laakiin bal masalada imtixaanku qolooyin ay u timi baa jiro axaadiida saxiixa ay kuba timo ibnu kaiirba wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuulan iyo uu kusoo naqliyo iyo keyrkii saaxib aladwaabo waxaa kaba mida xaafidna xajaran halkan masaladu way ruuxii waa laaye waali une saase marna aan mukalaf noqon ruuxii intaan dee islaamnimadkii intii laba nebi u dhexaysaybaa dhintay sa dee intaan nebi ciise dabadeed isagana qoom gaara looba diray dadkii fatrada kuba dhintoo kale iyo bal qolooyin baa kuwii isagoo iska sacsaco maxuutoun intuu qaangaadhay saasun kuba weynaaday oo kale ee laga yaabaa saa kuba dhintay qolooyinkaas baa waxa u yimi imtixaan inuu iman doono carasaadka laguba imtixaani doono walow daar takliif aan la joogin laakiin weli lama gaadhin janno iyo naar aan takliif kuba sugnayn lama gaadhin inta ka horeyso waatan dee kol sujuudba la amraye dadka qaaruun ay sujuudayeen kuwana aani karahayn oo weli waxbaa yar baaqiya imtixaankaasna wuxuu noqonaya iyadoo naar la horkeeno la yidhaahaa gala oo barhkoodna ay dee galaan oo ay ku badbaadaan kuwana ay dhahaan marka horeba dee naar baan ka cararayno on kaba doodayno annaga waxba taasoo dee markaa ruuxii markaa halkaa amardiidda sameeyey waa kii adduunyada amardiidda ku samayn lahaa amardiidda kii markaa aqbalayna ee wixii loo tilmaamayeyna inay nabadgelyona way u noqonaysaa waa kii amarka qaadan lahaayo bal waxyaale taas suurooyina waa jiraan barhkood iyagu halkan geliye way jiraan laakiin bal waxaan leenahay kolley axaadiidan say nooguba imanaysa aqwaashuna intaa way kaba badan tahay sheekhuna qolooyinkiina sharaxaysta waa dheereeye xadiidka inoo dambeeye marka inoo bilaabmayaana waa inoo caddaynayaaye ciyaalkaa yaryari way badbaadayaan taas baa adugu khulaasadii noqon sharaxana uu dheereeyey xagga fidradana caamatu salaf waxay kuba fasireen fidrada alislaam bay kuba fasireen de haddii qolooyinka yidhi macnuu waxa weeyaan ilmuhu wakhtigaa uu hooyadii caloosheeda kaba soo baxay maha macnuu fidradu diin buu garanaya oo aqoon u leeyahay ee wuxuu leeyahay qaabiliyuu u leeyahay xaqi iyo inuu qaato oo haddii aan laga bedelin oon lagaba doorin macnaha waxyaalo qaabiliye buu leeyahay sandee ama ah ilmihii yaraabo waxyaalo masaalixdiisa waa kaa markuu dhashaba iskaga hanuunaya inuu naaskii jaqo oo kale iskaba hanuunaya macnaha umuuro saasoo haddaan laga bedilo noocide aanay kaba sarfin uu isagu qaadan lahay oo aqbal lahay oo xaqiyo islaamnimada taas baa jirta oo ah tii ilaahay kuba abuuray ee marka dambe se waxbaa kaba bedelayo ti haddii macnaha laguba fasiran sia laguba fasiray kolley islaamnimadkii kama dheero macnaha waa aqbalka uu diintii aqbalaya islaamnimadii aqbalaya qaadanaya haddii cid ka bedelshay aanay jirin taasuu ku abuuray marka hore kusoo dhashay ee laakiin waa laga bedelaya xadiid dheer ayaa inoo soo socda dee waan laqbayn doonaa waayo xadiidku mar kale ayuu keeni doonaa bal xaafid ibnu xajar xadiidka halkan kuma sharaxayo ee wuxuu ku sharxi doonaa meel kale baab kitaabu tacbiir buu kuba sharxaya inta maqsuudka ee laakiin dee waan wada laqbaynaynaa baabun baabkana wax tarjamiya lama socoto marka baabkii horunbuu ka mid yahay ama fasal kaba mid ah ee ahadna calaaqu ulaba leeyahayoo xadiidka inta inoogu sugan halkan u soo arooriyey waa awlaadda mushrikiintu maxay halkay gelayaan intaasaa kuba suganoo baabkii horena maa qiila fii awlaadi lmushrikiin halkanna waa awlaad lmushrikiin baa inooguba iman marka waa baabkii hore un axaadiidii kaba mid ah ama fasal baabkii hore kaba mida weeye xdثna موسى بن إسماعيل قال xdثna جرير بن xازم قال xdثna أbو رجاء عن سمرة بن جندب قال أbو رجاء و أbو رجاء الcطاaرdي o in hore usoo maray qال wuxuu uhi سمرة بن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah wuxuu ahaa إdaa صلىa marka uu tukado صaلاaة saلاad marka uu tukado waa saلاada subax wey maah saلاad kastaba aqbala calayna wuxuu soo qaabilinayay xagga iyaga usoo jeedinaya biwajhi wejigiisu nala soo qaabilayo oo xagga iyaga usoo jeedsanayay fa qaala wuxuu odhanayay man ra'aa ayaa arkay minkum xaal uu idinka idinkaba mid yahay alleylata waa habeenkii xalay ahaa ru'ya ru'yaya arkay waqtigaa uu salaada tukado ayuu rasuulka ilaahay tan weydiinayay lafdigan alleylatana dee inta duhur ka horeyso o dhan xagga marka la eego waaba luqada aada u sii badan in waxaa la yidhaahaa alleyla unbaaba la yidhaha xadiidkan saasay nooga timi way dhacdaa axaadiid iyadna albaarixa waqtigan oo kale ay tahay marka marka waqtigaa zawaal la gaadho ayaa ay noqonaysaa dee habeenkii tega albaarixa ama xalay waa luqada alleylata tan kalena laakiin waxyaale inoo keenayo iyadoo subax horeba ay tahay haddana lafdiga albaarixa laba isticmaalay axaadiida qaar way nooguma timee bal imaka waa habeenka ay ka soo baxeenee salaadii subax ay joogaanba ayuu hi xalayaa ruyo arkay ayuu odhanaya qaala wuxuu ihi samura fain ra-a hadduu arko axadun axad axad saxaabada ka mida ruyo uu arkay qasahaa rasuulka ilaahi ugaba waramayay fayaquulu uu odhanaya rasuulka ilaahi maasha allah macnaa uu cabiraye weeye uu cabiraye u awilaye kitaab dhan oo kitaabu tacbiir laydha waana kitaabka kaba mid ah kutubtiisa kaba mid ah oo jaanibkaas dee waxa weeyaan waxyaalo badan oo kuba tacalluqsan baabka uu kusoo arooriyo fasa'alanaa yowman maalin buuna weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hal ra'aa miyuu arkay axadun axad axadkoo minkum idinka idinka midi ru'ya ru'ya ma arkay qulnaa waxaanu laa may cidimay sheegin qaala wuxuuhi laakinii ra-aytu anugu waxaan arkay alleylata waa habeenkan xalay ahaa rajulayni laba nin oo atayaani ii yimi laba malag bay ahaayeenee suuro laba nin bay ugu yimaadeen fa akhadaa biyadii gacantayday qabteen fa akhrajaanii waxay ii saareen ila alardi almuqadasatani maaha isrihii ma aha waa ru'yo manaam weeye ama waa aragti iyo dee manaam weeyaane dhulkii muqadaskaa xaggiisay ii bixiyeen faidaa rajulun waa dhulkii waxyaalaha dee la dawaafsiiyo habeenkii oo dhan waa dee waa kuwa meelo badan bay mariyeene faidaa idaadu waa tii fujaayiyad ahayd oo wuxun baaban arkay oo sikeeda a dee iigu soo baxay rajulu nin ninkaasoo jaalisun fadhiya waa nin fadhiya nin baa fadhiya iyo wa rajulu nin qaa'imun taaganoo biyadihi gacantiisa kalluubun min xadiid kalluub xadiiduu kuba sugay kalluubku waa birahan afka soo godan leh hilibkiiy waxaa laba sudha iyo taas baa kalluub lagu magacaaba haddaba ninkani bir xadiida oo afkeedu soo godan yahay ama soo laaban yahay ayaa gacantiisa ku jirtay ninkan fadhiyo mooye waa ninka taagan qaala bacdu asxaabina can muusa bukhaari baa leh dadkii asxaabteenna ahaa waa dadkii ay dee xadiidka wada maqleen barhkood baa waxay yidhaaheen kalluubun min xadiid yudkhulu fii shidqa macnaha waxa horta halkan bacdu asxaabina wax in waa lafdi mubhame laakiin dee bukhaari kolleyna aan hiqa ahayn kamaba warinayo intina waa lafdi yaroo ziyaada oo xadiidka kuba sugan xafnu xajarna wuxuu leeyahay dabaraani baa mucjamkiisa weyn horta maan garanka uu jeeda asxaabtiisaas ama muuse kala wariye waxe mucjamulkabiir buu dabaraani xadiidkan kuba soo saaro nin cabaas ibn lfadl alasqaadi la idhaaho ayaa bal maalan xadiidkaoo lafdigani kuba sugan yahay riwaayadiisa ay kuba sugnayd inta bal maalan qadarka ay u kordhiyeenna bacdigaasna ayni wuxuu kaba dhigaa waa lafdigan ah kalluubun min xadiid oo ninkaas taagan gacantiisa maxaa ku sugnaa waa kalluubun min xadiid oo isagu ayni wuxuu kaba dhigaa qadarkan uu ruuxan mubhamkaa riwaayadiisa ahi waa kalluubun min xadiid intaas waa bir afkeedu soo laabanyu soo godo taasoo xadiida yudkhilu haddaba ninkan taagani wuxuu gelinayay waa kalluubkan fii shidqihi kan isagu waxa weeyaan fadhiya qowlalkiisa iyo halkaa ayuu qowlalku kaba gelinayo xataa yabluqa markaasuu ku jeexayay waa ku kala dilaacinaya xataa yabluqa faayulaa qadadkiisa gaadhsiiyo markaa dhinacaa kuma daynaye uma yafcalu wuxuu ku faraya bishidqihi waa dhinaciisan kale iyo dhabankiisan kale alaakhari kale mila dalika taasoo kale oo bimacnaa halkan markuu afkan halkan ka geliyu ku dilaaciyo ilaa qadaadka ayuu xagga kale u wareegayaa markaasuu kii kalena sidoo kale ku samaynaya inta uu kan gacanta ku hayo ayuu kii kale isku dhegayaa kii kale ayaa dib isugu imanayaba waa intaa uu halkaas sidee cadaabkii daa'im uu noqdo wayalta-imu wuu isku imanayaa isku dhegayaa shidquu dhinaciisii hadaa kani isagoo kan kuma jiro fa yacuudu markaasuu kii kale haddana u wareegayaayo uu laabmayaayo fasinac milahu tii oo kale ayuu ku samaynayaa wixii oo kale waa cadaab la tusay rasuulka ilaahoo dadka qaarkood lagu cadaabayo qultu waxaa ihi maa haadaa muxuu yahay ninkan sidan looba gelayaa qaala waxay dhahan indaliq soco macnaa waqtigii lagu sheegayay weli may gaadhinoo dee waxyaalo kale ayaa dambeeya fandalaqnaa waanu soconnay xataa ataynaa ilaanu nimi calaa rajuli nin oo waxaan soo maray nin mudajicin jiifa calaa qafaahu qadaadku isagu u jiifaa qadaadka ayuu u jiifaa wa rajulun qaa'imun calaa ra'sihi bifihrin wasakratin warajulu nina qaa'imun waa taagan yahay calaa ra'sihi madaxiisa bifihrin dhagaxa aw sakratin kale waa dhagaxuna way kala wenyo sakradaas sii weynoon fayashtaku bihi wuxuu ku burburinayaa ra'sahu madaxiisa oo waa cadaab kaloo daran ninkani waa jiifaa ma oroordi karayo dhinacan iskama rogi karayo ninkan iskama qaban karayo taasba weeye kan kale taaganna waxa weeyaan dhagax buu haystaayo dhagaxuu madaxa kaga sii daynaya madaxii markaas maaha ma dakhramayee uu burburaya madaxiisiba uu burburaya fa idaa darabahu marka uu ku dhufto ee dhagaxan uu kuba dhufto ayaa tadahdaha alxajaru dhagaxii baa wilaanwilanaya dhagaxii markaa dee shaygan sulbigee adag ku dhacay ayaa saas oo kale uu wilaanwilanaya tadahaha alxajaru fandalaqa ilayhi ninkii ayaa u kacaya dhagaxii waa dhagaxii buu ku noqonaya iyakhudow si uu soo qaato falaa yarjicu ma laabmayo ilaa hadaa eeg markuu dhagaxaan dheeraan soo qaatay ee uu ninkii kusoo noqdo kuma soo noqonayo xataa yartaima ra'su ilaa madaxiisiiba isu yimaada madaxii burburay ayaa haddana ilaahay isu keenaya wacaada ra'suhu kamaa huwa madaxiisna si hore ayuunbuu dib ugu noqonaya facaada ileyh isagina markii mar keliya maaha cadaabkii mar keliya maaha waa cadaabkaa joogtada ah facaada ileyhi xaggiisu kusoo noqonayaayo fadarabahu si markii hore uu yeelay ayuunbuu madaxiisii dhagaxii ku burburinaya qultu waxaan ihi man haadaa kan iyada waa kala ciqaab iyuu markaa weydiinaya kana waa ayo muxuu yahay qaala waxay dhahay indaliq soco fandalaqnaa waanu soconnay ilaa thaqbin waa god mila tanuuri tanuurku waa meeshan dee khubsiga iyo waxaa lagu gubto moofadii weeye afkeedu wuu kooban yahay laakiin gudaha waa ka waasic marka waa god saasoo kale oo afkuna uu cidhiidhi yahay laakiin xagga kale dee waa weynyo waa u waasaca tanuurka oo kale tanuurkuna waa makhbaska unoo cayni baa wuxuu sheegtaa inuu dee jamiica luqaadka san kuma yimaado oo kelima ay luqaadka o dhan mala dee waa luqaadkii uu isagu yaqaanay uune taasa ma carabid iyo adu waxyaalihii kale mala ay isgaadhayeena raacaya lafdiga tanuur wax keliya u wada isticmaalaya macnaha tanuur luqadii carabeed iyo luqaadkii kale kulley ay iyagu markaa ka warhayeen ayaa magacan keliya unbay meeshan lagu dubto khubsiga ama furanka iyo moofada ay u lahayd waa tafsiirun tani mila tanuur bay sii cadaynaysaa aclaahu dayiqun xaggiisa sare waa cidhiidhi wa asfaluhu waasicun laakiin xaggiisa hoose waasac yatawaqadu wuu shidmayaayo waa thaqbigii marka yatawaqadu waa thaqbigii waa shidmaya taxtahu hoostiisa waa xaggaa hoose iyo intan hoosede ayuu naarinta miisaan baan iskaga nasbinaynaayo bacnaa waa hurayaayo holcayaa dab baa ka shidmaya weeye hoostiisa faida qtaraba marka uu soo dhowaado kole halkana faacilkii dee hadalkaa hore waxaan kaba fahmayno ayuunbaa ban odhanayo ama faydaqtaraba lahab ololkii iyo dee waxaan shidmaye dabkii ayaa sare usoo kacayo marka uu soo dhowaado irtafacuu dadkii ku jiray sare usoo kacayaan oo waysoo dee markaas godkiiba ay afkiisa kusoo dhowaanayaan xataa kaada ilaa uu dhowaadoba oo waa ciddaasi ama ciddaa kuba jirtay an yakhrujuu inay baxaan inay baxaan ay u dhowaadaan kolley kaadana way yar tahay in dee khabarkeeda an la raaciyo oo dee horta kaada iyo casa iyo waa taasoo kaana unbayiyaba isla axkaamyiine laakiin khabarkooda ficil mudaaric noqda markaa dee tay casa iyo kaada farqiga udhexaysaana casana waxaa casaana badan in ficilkaa mudaarice khabarkeeda dhacday uu mansuub noqdo an ay ka horeyso kaadana waa cagsigeedoo waxa badan inaan ani la socon dee qur-aankana markana marna may dhicin iyadoo dee ani ay la socoto dee waxa weeyaan wamaa kaaduu yafcaluun iyo takaadu tamayazu iyo bal maalan taas oo kaleo bal markaa laakiin tanna waa luqo jirto markaasoo markaasoo dee bal maalan markay noqoto casa iyo hawaa siay kaadi iyo kukalaba duwan yihiin wkownuhu biduuni anfihi casaa nasrun wakaada alamru fiihi cukisa ibnu maalik oo kale qowlkiisa markaa tanna waa meelihii yaraa unbay kaba mid tahay xataa kaada an yakhrujuu faidaa khamadat markay damto macnaa dabkii eeg intuu dee ololkii iyo wixii wixii ku jiray inaan sare usoo qaaday markuu yar damo ee uu wax weeyaan in yar hoostee dabkii uu yar damo rajacuu waa annaar rajacuu way laamayaan waa ciddan sare usoo baxaysa u dhowaanaysa inay soo baxdo fiiha iyadii ayay ku laamayaan iyo halkii thaqbigii waasaca ahaa gudihiisi wa fiiha meeshaa dhexdeedana waxaa kuba sugan rijaalun rag iyo wa nisaaun curaatun waxaana ku jiray rag iyo dumar qaaqaawan waxaan dabkana lagu shidayo markaa dabkaasi ku kaco way qaylinayaan ay kusoo dhowaanayaanba inay kadinkii ka soo baxaan haddana markaa dabkii hoosu yar noqday iyagina la noqonayaanuun faqultu waxaan ihi man haada waa iyo kuwana bacna qowmkan iyo fariiqan qaala waxay idhaheen indaliq soco fandalaqna waanu tagnay xataa ataynaa ilaan ka soo gaadhnay calaa nahrin oon ka marnay webi min damin dhiiga webigu waa casaan dhiigoo kale ama waaba dhiig fiihi waxaa ku sugan webigaa dhexdiisa rajulu nin qaa'imun taagan ninku waa taagan yahay calaa wasadi nahri webiga dhexdiisa bal haddaa ila mid tihiin cibaarada aniga ii taalla halkan matigaan sheegayaaye waa sidaan fiihi rajulu qaa'imu calaa wasadi nahri rajulu bayna yadayhi xijaaratun qaala yaziidu wahuwa bnu jariirin can jariir bni xaasimin wacalaa shati nahri rajulun saasaa ii taala macnaa cibaaradan rajulu qaa'imu calaa wasadi nahri rajulu bayna yadayhi xijaara ya maxaa idin taala idin meeshadii waa saxa waahii dambayse laakiin bal rajulun qaa'imun calaa wasadi nahri maxaa ku xiga sax wey taasaa fiican aniga waxaa taalla cibaaro aan dee rajulun bayna yaday xijaaro oo cibaaradu meeshan macno kuma laha ee saa aad idin taallaan ku soconayaa haddaba waxaa meesha yaadhay fiihi rajulun qaa'imun calaa wasadi nahr waa nin webigaa dhexdiisa dhiigga ayuu taagan yahay marka aan ka boodo rajulu bayna yaday xijaar aniga waayo hadal meel dambe ka soo taqadumtee qaala yaziidu wawah bnu jariirin can jariir bni xaasimin wacalaa shadi nahri rajulun aniga halkaasi wax dambe ilama socotee fa aqbala rajulu dee cibaaradii baa ii nimanaysa wacalaa shadi nahri rajulun bayna yadayhi xijaaratun taydaan waxaasi kuma sugnayn waa matigayga ayaa saasee laakiin dee cayn iyaba caadi bay matigooda u saxnaa oo markaa macnuhu waxa weeye waxay soo mareen nin waa taagan yahay webigaa dhiiggaa dhexdiisuu taagan yahay waa mid haddaba yaziid iyo wah bnu jariir oo jariir ibnu xaasim kaba wariyey imaka muuse ibnu ismaaciil baa bukhaari agtiisa kaba warinaya dee aimo kalena imaka labadan imaami waa midna waa yaziid ibnu haaruun midna waa wah bnu jariir oo jariirba dhalay labadoodana midna waxa weeye xataa mar dambe oo iyadaa ah meel dambe xadiidka markuu ku keeno riwaayada abidor waabay kuba sugan yahay tacliiqiya imaam axmed baa yaziid ibnu haaruunna isagoo mawsuula xadiidka kaba wariyey wahab ibnu jariirna abu cawaana ayaa fii saxiixi dariiqiisa kuba wariyayoo waa adigu aymo kalaa mawsuul ka dhigtay halkan waa mucallaqe labadoodaasi maxay yidhaaheen riwaayada markaa muuse ibnu ismaaciil baa riwaayadiisa wax ka dhinnaayeen wacalaa shadi nahri webiga qarkiisana rajulu nin baa ahaa oo halka halkaygana khada'a kale jiro ee wacalaa shadi nahri rajulun bayna yadayhi xijaaratu ninkaa webiga dhinaciisa jooga halkan berrigee dee webiga dhinaciisa dhagxaan baa hortiisa taalla dhagxaan baa u diyaarsan oo taalla markaasaa maxaa dhacaysa fa aqbala rajulu ninkii baa soo qaabilaya waa nin cadaaban dhinac kaleo dhinacaa ninku uu joogo mooye dhinac kale uma kici karo dhinac kale uma kici karo ina waa cadaaban yahay ee wuxuu kusoo hagaagayaa ninkan dhagxaantu ay markaa hortiisa ay u diyaarsan tahay ayuu xaggiisa usoo kacaya intuu soo dabaasho dhiiggii uu soo dhex dabaasho fa aqbala rajulu aladii fi nahri faida araada markuu ku dhowaadaba shaadigii ee uu doono an yakhruja inuu baxo ayuu rama rajulu ninkii dhagxaantii mid kaba miduu qaadayaa oo ku tuurayaa bixajarin dhagax fii fiihi afka ayuu dee lamana seegayo afka ayuu dhagax kagaba dhuufanayaayo faradahu ku celinaya xayu kaana uu durkayaayo halkiiu markii hore ku sugnaayo wasada nahri ayuu tegaya fajacala wuxuu markaa noqday ahaaday bilaabay kulamaa markastoo jaa uu yimaado liyakhruja uu yimaado inuu ka soo baxayna meel kalena uma baydhi kara halkaasumu kusoo hagaagayaaye rama waa tuuraya oo ninkan shadiga kuba sugani fii fiihi ay fii famihi ninkan webiga kuba jira afkiisa bixajarin dhagax buu ku tuurayaa fa yarjicu liqsiinayaaba fa yarjicu markaasuu noqonayaa kamaa kaana sidii u ahaaba faqultu waxaan ihi maa haadaa kana muxuu yahay qaala waxay idhaha indaliq weli waqtigii umuro kaleu arko ayaa u harhsan oo la tusayo fandalaqna waanu soconay xataa intahaynaa ilaan soo gaadhnay ilaa rawdatin meel beer oo khadraa cagaaran oo fiiha shajaratun cadiima geed weyni uu ku sugan yahay ayaanu soo gaadhnay dadkaasi waa dadkii la cadaabaya koona waa dad loo raaxaynayo dad la jannaynaya dadkan dambe u arki doonaye wa fii asliha maxalu shaahidku imika halkan buu noqon gunteedana geedkaa waxaa ku sugan shaykhu nin odaya iyo wa sibyaanun caruur yaryar ayaa oo nin odayo ciyaal yaryar haya oo badan badan badan ayaa gunteeda kuba sugan iminka riwaayada halkan baa iyada inooguba sugan halkan waa sibyaanun taas keliya halkan bay inooguba sugan tahay laakiin kolley xadiidka dariiqa inooba dambeeya ee uu dib u keeni doono tacbiir oo kale bal waxa weeye waxaa kuba sugnayd markii dambe tafsiirkii aan arki doone in laba weydiiyo awlaadaas la weydiiye laakiin balagaarhna tafsiirkeeda markaasaa waxaa kuba sugan caruur yarirba ku hareereysteedoo uu hayay isagu waydaa rajulun halkaa meel aan kaba dheerayno wuxun baaban ku arkay nin qariibun ku dhow min ashajarati geedkaoo bayna yadayhi naarun hortiisa dab yahay yuuqiduha uu shidayo laftiga naarna yu'anas fa sacida bi waxay ila fuuleen labadii malag waa labadii dee nin fi shajarati geedkii ayay ila fuuleen waadkhalanii markii geedkii ay u baxeen ayuunbaaba waxay geliyeen daaran daar lamaana aanan arag qadu weligay baaxsana minaa wax ka fiican oo ka qurux badan fiiha daartaasna waxaa ku sugnaa rijaalun rag shuyuukhun odayaala iyo wa shabaabun dhallinyaro iyo wa nisaaun dumar iyo wa sibyaanun caruurba daarta way kuba sugnayd uma ahrajanii way iga saareen haddana minhaa daartiio fasacida biyo shajara weli geedkiiba harhsana geedkiiba ila sii fuuleen faadkhalaanii waxay geliyeen daaran daar hiya axsanu wa afdal fiican oo kaba sii qurux badan kasii mudan ka qiimo badan tii hore fiiha shuyuukhun wa shabaab halkan waa daar gaarah waa dad gaaraa lahoo iminka halkan dumarkii caruurtii way ka hadheene odayaal iyo dhallinyaro ayaa ku sugan daartan waa rag qurtu waxaa idhi markaas dawaftumanii waa i warwareejiseen oo i dawaafiseen alleylata habeenkan habeenkan dee waa caawa eh fa akhbirana akhbiranii ii warama cama ra-aytu waxaan arkay igaba warama qaala waxaa idhi nacam haa iminka waan ku waramaynaa ama aladii kii ra-ayta waad aragtay yushiqu iyadoo la dilaacinayo shidqu dhabankiisa saa loo jeexayo fakadaabun ku been badan weeye yuxadiu ku waramayo oo wuxuu ku waramayaa bilkadbati been fatuxmalu canhu keefkuu fadxisnaanaya deemar fatuxmalu waa la qaadayaaoo la warinayaa canhu xaggiisa beentaas xataa tabluqa alaafaaqe ilaa ay jihooyinka gaadho fa yusnacu bihi waxaa lagu samaynayaa maa ra-ayta waxaad aragtay ilaa yowmi alqiyaama kaas eeg waa ruuxan beenaala ah ee beenta badan been buu iska ikhtiraacanayaa beentiibaa faafayso dee dad badan bay gaadhaysaaba cadaabkiisu muxuu noqon eeg waa halkii uu waxaan ku sameeyey afka ayay ahaydn hadalka ayuuba ahayd hadalbay ahayd halkiibaa laga cadaabayaayo in isagii kolba dee saadaankiisi iyo taa loo dilaaciyo oo haddana muddadaa dheer dee cadaabkiisuu kaa noqdo saasaa lagu samaynaya ilaa qiyaamada laga gaadhay oo cadaabkiisii barsakkaasi waladii kii ra-ayta waad aragtay yushtaku iyadoo la burburinayo ra-suu madaxiisa fa rajulu nin weeye callamahu llahu lqur'aan ilaahay qur-aankuu baray nin qur-aanku yaqaanaa fanaama canhu bileyl habeenkii calaaqa lama laha qur-aanu aqriye iyo salaaduu ku tukadaa taasi ma jirto waa ka seexday wax kale hadduu doonaha ku soo jeedo wax kale haba yaahay laakiin qur-aankii ilaahay baray ee dee ay ahayd in isagoo ilaahay uguba shukraya bal calaqal hadduu waxoogaa un kaba aqriyo intaasoo in xadiid baaba kuba yimi ruuxa dee toban aayadoodun dee malaa salaad kuma tukada habeenkii lama qorayo kuwa kaafiliinta dee kii isagu boqol aayadood aqriyeyna habeenkiina waxaabuu noqonaya min alqaanitiin waxyaaba xadiid baa kuba yime ee bal waxa weeye uu ka seexday habeenkii arrinku ma aha uun qur-aankii inuu aqri waayo ku tukan waayeba ama aqri waaye walam yacmal fiihi binaar maalintiina camalkiisu waa camal kale qur-aankii kuma camalfalayo wuxuu amray qur-aanku ruux fulinaya maaha wuxuu ka nahiyeyna mid ka dheeraanaya maaha qur-aankii waa kii dee walxujatu laka u caleyke bal maalan dee waxa weeyaan isaga xujo kuma noqonaye yufcalu bihi isagana waxa weye dee waa meeshii xifdiga iyo taasi iyo fahamkiiyo soo madaxii maaha halkii baa laga burburinaya yufcalu bihi waxaa lagu samaynaya taa walilah yowm alqiyama alciyaadu billah waladii kii ra-ayta waad aragtay de waa sinfi dhan buu ahaaye fi saqbi godka aad ku aragtay fa hum zunaatu waa kuwaa zinaysta weeye rag iyo dumarba iyaguna cadaabkoodu kaa weeyo iyagoo qaaqaawanbaa godkaa inta lagu guro ayaa dabkaa laguba shidaya waladii kii ra-ayta waad aragtay fi nahri webiga aad ku aragtay akilu riba waa sinfiga aad aragtay dee mid keliya mahayn waa sinfi buu noqonaya waa kuwa ribada cune dee iyagu waa dhiiggaasay cabayaane ribada cunaya kuwaasba weeye iyagana cadaabkoodu kaa weeye war sheekhu xadiidku waa inoo soo noqon doonaa qaybana kuwan dee gaargaar bay inooguba iman doontaaye laakiin imaka intii maqsuudkeena ayuunbaan eegaynaa haddii a la yidhaaho wa sheekhu sheekhii fii asli shajarati ninkii odayga ahaa ee gunti geedka guntiisa ama jiridiisa halkaa kuba sugnaa ibraahimu calayhi salaam waa nebi ibraahim abalambiyaa ba weeye wasibyaanu xowlahu caruurtii haddaba hareerihiisa ku sugnayd awlaadu nnaasi waa dadka eega naasna maca gaaladii baa soo gelaysa soo maaha waa caruurtii yaryarayda ay yaryari ku dhimata isagu uu yahay kaa dee rabaynaya hayaba oo waa dadkii yar ama dadka caruurtoodii riwaayo haddii a la yidhaho waa tan lahaynina xadiidka kii ugu sariixsanaa kanba weeye waatuu tacbiir xadiidka markuu soo celiyo kuba keeni doono ayaa bal maalan halkaas waxaaba dhacayn ay yidhaaheen waa awlaad lmushrikiina oo dadkii mushrikiinta awlaadoodu maxay xaalkoodu tahay mal haddee iyagoo muslimtan kuba fasirtay markaasaa rasuulka ilahi wuxuu waa awlaad lmushrikiina waa gaalada caruurtooduna waa taasoo la xukumo waqti xinhiya may gaadhin fidradiina way ku sugayiin marka wixii adduunyada xukunkeeda iyagay la mid yihiin oo imaka kani waa muslimu waa fidre eh lagama qaadayo lama odhanayo dhaxalkiina qayb kuma yeelanayo waxyaalo ee laakiin waxa weeye aakhire markay noqoto wixii yaryari kuba dhintay ha walaa taziru waasiratun wisra ukhraa iyo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula oo dee waa ilaa uu ruuxii wax fahmayo wax diiday uu noqdo un dee ilaahay ma cadaabaye bal haddaba iyaguna way badbaadayeen maxalushaadku intan weeye wladii kii yuuqidu naar kii dabka shidayaad aragtayna maalikun khaasinu naar waa maalik de waa khaasinu naarba oo malaa'igtaa zamaaniyada waa madaxdoodii weeye iyo naarta kii khaasinkeeda ahaa taasba wey wadaaru luulaa daartii hore alatii daartaasoo dakhalta aad gashay daaru caamati lmuminiina muminiinta si guud ee muminiintiina ciyaalka yaryarna muminiinta warno ay kuba jiraan rag iyo dumar iyo waxa weeya dhalinyaro iyo dhammaan waa dee muminiintii oo markaa muminiinta caamadood iyo intooda badan iyo baltaasa waxaan dee wax khaasoo inoo soo socda aan lahayn waa halkay janno kaba gelayeena waa daartoodii wa ama haadihi daaru daartii waxay odayaal iyo dhalinyaro inuu ku arkay raga fa daaru shuhada waa dadkaa dee dagaalka liiclaa kelimatila iyagoo u dagaalamaya ee rag baa dagaalamayene la dilay ayay daartoodii tahay iyada tani wa ana jibriilu wahada mikail aniguna jibriil baan ahay kan kalena ila socdaana mikail weeye farfac rasak bal madaxaaga xagga same ina markaa daartaasuu jooga tii hore kaba mudnayd xagga sare eeg baa la yidhi madaxaaga sare u qaad fa rafactu ra'sii madaxaygii baan sare u qaado on kor yeelo faidaa fawqii wuxuun baan arkay korkayga inuu ku sugan yahay mitlu saxaabi daruur oo kale waa wax daruur iga sarreeyo daruur oo kale ah ama saa daruurta wax igaba sarreeya waana guri iyo dee mansil weyne halkaas baaban arkay qalaa waxay idhahen daaka kaas aada aragtaa manilka waa adiga halka degayso halkaagii mansilkaagii janna kaa weeye qultu waxaan ihi dacaanii idaaya adkhul waa jawaabtii dalabkay ku jasbsan tahay adkhul gal macnaa haddaa idaysaan oo iga qaadaan faraa adkhul waxaan geli mansilii gurigaygaan iska tegiyo aan geliya qala waxay idhaaheen inahu baqiya laka cumrun weli adduunyadii baad joogtaayoo waxaa kuu hadhay cumri lam tastakmilhu aanad dhammaysan oo dee kol haddii aad weli cumri kugu hadhsan yihiin imaka maaha waqtigaad gelayse falow istakmalta haddaad dhammaysato cumrigaaga iyo markaad dhama atayta mansilaka waad iman oo halkaasaad iman kolle xadiidku waa inoo dheeriya macnuna waa inoo cadiyahay waana inoo soo celin doonaa wallah subxana wa tacaala aclam